الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما كان وما يكون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وعلم به من الجهالة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بدعوته من بعده ونشروا في مشارق الأرض ومغاربها وقادوا البشرية إلى سعادتها فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ووفقنا للاقتداء بهم والسير على طريقهم أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال سبحانه واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فالله سبحانه قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم الذي فضلها به على سائر الامم فدين الاسلام يشتمل على العقيده السليمه والعباده الصحيحه والاوامر الرشيده والاخلاق القويمه وينهى عن كل اعتقاد فاسد وكل عباده باطله وكل فعل اثيم وخلق ذميم ولهذا شهد الله له بالكمال فقال سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم عباد الله وكل من حرم هذا النور الاسلامي فانه يتخبط في الظلام الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون walalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmooyinka wuu ina siiyey way badan yihiin waxaase ugu qaalisan nicmada waxyiga iyo diinta islaamkee wuu inoo soo rogay ilaahayna subxaanahu wuu inaga yeelay biraxmatihi wa manih dadka rumaysan ee aaminsan ee ku dhaqmaayo diinta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa nuur iyo iftiin laga iftiinsanayo jahliga iyo kufriga iyo macaasida iyo bidcada iyo wixii xun oo dhan cid kastoo nuurkaa ka qatanina waa cid dhex qaadaysa mugdiyaal fara badan walaalayaal nicmadaa weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala aynuuga mahadnaqno aynu qabsanno iyada aynu ku dhaadanno aynu baranno aynu u aragna inuu ilaahay nicmadii ugu qaalisanaydina siiyey aynu aada iyo aada ugu sugnaanno aynu ku dadaalno innagoo haysanna ilaahay inaynu kula kulanno waxaa kaloo ogaataan cibaad allah nicmadaasi waa laynagu haystaa xaasid badan bay leedahay oo aan raalli ka ahayn islaamnimada iyo ku dhaqankeeda iyo faafisteeda midnaba inta inagu haysatee inagu xaasidaysana shaydaanka ugu horreeya oo isagu khayrba aani nala doonahayn naarta saciirana dadka raaca ugu yeedhaya waxaa kaloo inagu xaasidaaya gaalada noocyada kala duwan ee ay yihiinba xaqiiqadaasina waa mid ilaahay qur-aanka kariimka ah aayado badan oo ku qoran uu inoogu caddeeyey ود الذين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الله وحو تلماميا inay jeclaysan lahaayeen in badan oo ahlulkitaabka ka mid yahuudiya kiristaanka iimaankeenna dabadee inay naga dhigaan kuwo gaalo ah oo diinta islaamka ay inaga celiyaan oo ina seejiyaan arrintaana waxaa ku kalifayaa waa xaasidnimo agtooda ka ahaatay iyadoo weliba xaqi u cad yahay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli alcadiim aayado badan oo macnahaa sheegaya ilaahay qur-aanka kariimka ah ku sheegay subxaanah in diintan aan laynoo daynayne laynagu haystana ilaahay wuu inoo sheegay in laynagula dagaalamayo af iyo adinba ilaahay baa inoo sheegay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacuu ka zuuli maayaan gaaladu inay idinla dagaalamaan ilaa ay diintiinna idinka celiyaan oo ay diintiinna iyo iimaanka idin seejiyaan hadday awoodaan ilaa oo ay gaayadaa iyo hadafkaa gaadhaan dagaalka idinka joojin maayaan mar alla marka ay hadafkaa gaadhaanna dee iyagaa ku biirteen oo ka mid noqoteen weeye aayad kale walan tardaa canka alyahuudu wala annasaaraa xataa tatabica millatahum raalli kaa noqon maayaan yahuudda iyo kiristaanka midnaba ilaa diintooda aad ka raacayso in alla inta gaalnimo iyo diintoodoo la raaco laga sokeeyo ama qofku halkaa aanu gaadhin dagaalkaa iyo xaasidnimadaa iyo duufsashadaasi way ku soconaysaa waxaa kaloo ilaahay yidhi yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurih walow kariha alkaafiruun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa inay doonayaan nuurka ilaahay inay afkooda ku baktiyaan nuurka ilaahayna lama baktin karo waya'ba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun ilaahay nuurkiisan subxaanahu isagaa ilaalinaya isagaa dhammaystiraya waxaa ilaahay in badan inoogu soo celcelinayaa gaalada iyo khatarta ay muslimiinta iyo diintaba ku hayaan inaynu heegan gallo waayo diintan waxba yeeli maayaan waxaa ogtihiin diintan inay tahay mid xagga ilaahay laga ilaalinayo innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu la xaafiduun kolba ilaahay dad buu u soo saaraa uu ku ilaashado ilaa saacaddu ay imanayso diintani waa maxfuuda min cindi illaah kitaaban wa sunnatan ilaa markii la soo dejiyey iyo ilaa yowmina haadaana waxay ahayd mustahdafa mid weerar lagu hayo aad u adag oo ciriyo dhula ayay ahayd haddana xaraf lagama bedelin xarafna ma lumin ha yeeshe ee digniinta innaga ayaa laynoo jeedinayaa innagay suuragal tahay haddaynu nahay dadka diintan haysta in layna habaabiyo oo diintan laynaga weeciyo oo sidaa dabadeeta aynu ku guuldarraysanno adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaanahu wa tacaala ah inaga nabadgeliye sidaa awgeed walaalayaal waa inaynu feejignaanno oo aada iyo aad aynu u feejignaanno oo aynu iska ilaalinno cid kaste oo diinteennan iyo dhaqanka suuban ina weydaarinaysa waxaana muhiima mar walba inaynu xasuusnaanno dhaqankeennu waa diinta waxaynu nahay dad muslimiin ah oo ahluliimaan ah dhaqankeennuna waa diinta weeye diinta waa inaynu raacno iyada dhaqan ka dhiganno haddii aynu lahayn caadooyin iyo waxyaabo markaas soo jireen ahaa ama dadku ay samayn jireen caadooyinkaa wixii diinta khilaafsan in laga tagaa waajiba oo cagta hoosteeda la geliyo waayo caado kasta iyo arrin kastaoo diinta islaamka ka hor imanaya ama khilaafsani waa baatil weeye wixii caado ah ee aan diinta khilaafsanaynna waxba dhib ma laha oo waa la yskala iman karaa haddii adraar kale iyo dhibaatooyin kale aanay ku jirin sidaa awgeed qofka muslimka ah halkudhigiisu waxa weeye dhaqankaygu waa diinta dhaqan kastoo wanaagsan hadday noqoto xagga caqiidada caqiidadii caafimaadka qabtay hadday noqoto xagga cibaadada cibaadadii saxiixa ahayd ee saxda ahayd hadday noqoto xagga akhlaaqda akhlaaqdii toosnayd hadday noqoto xagga siyaasadda siyaasaddii hagaagsanayd ee waxa weeyaan toosnayd intuba waxay ku jiraan diinteennaa qiimaha badan fahal min muddakir ku cibro qaadashay markaa mudan tahay yaa cibaad allah waxa kalaynu ognahay walaalayaal halkan aynu joogno iyo meelo badan oo kaleba in maanta laynagu soo duulay oo diintan islaamkaa lagu soo duulay waxaa aada iyo aada u farabatay wakhtigan aynu joogno almufsiduuna fi l ard kuwa dhulka fasahaadinaya ayaa aada iyo aada u batay kuwaasoo gaalo iyo inta la shaqaysataba leh waxaa lagu soo duulay diintii baa lagu soo duulay waxa ogtihiin waddankan aynu joogno markaynu ka hadallo aynaan meel kala tegin waxaa loo yaqaanaa tansiir ama gaalaysiinta dadka diinta laga saarayaa inuu ka jiro dad hawshaa ku mashquulsan oo ka shaqaynayaana ay jiraan tiradoodu intay doonto ha leegaato laakiin dagaalkaa khatarta badani waa mid jira iyadoo loo adeegsanaayo waxyaabo kala duwan oo uu ugu horreeyo maal iyo dhaqaalo ugu horreeyo idan feejignaan baa laynaga doonayaa heegan inaynu gallo ayaa laynaga doonayaa nafteenna iyo bulshadeenna iyo eheladeenna iyo dadkeennaba aynu ilaashanno o aynu u damqanno waxa weerar lagu soo qaaday xaggii waxa weeye maskaxdii iyo caqligii wanaagsanaa ilaahay dadkan uu siiyey waxaa ogtihiin maanta in waddanka la soo gelinaayo oo laynugu wado maandooriye fara badan oo badidiisu markaa meelaha waddanka ka baxsan uu ka soo gelayo khamrigiibaa xadka goostay sidaa ka dheragsan tihiin xashiishadii iyada hadalkeedaba daa inta weliba layna tuso ee la qabtaa waxaa la odhan karaa waa in kooban waxaa aada iyo aada uga badan inta aan cidina qaban ahayn ee bulshada sidaa u dhex siqaysa waxa ka soo horreeyey oo iyagu agteenna dhibba aan ka lahayn ee jaadkaa iyo wixii la halmaala oo dhibtiisu aada iyo aada isagana ay u badan tahay nabarro badan oo bulshada iyo ummadda uu ku dhuftayna ilaa hadda aynu la ciirciirayno oo dhammaanteen aynu wada ognahay weerarrada laynagu soo qaaday waxaa ka mid a dhaqan xumada kala duwan ee waxa weeyaan markaa dadka lagu dhex faafinayo haday noqoto heesaha iyo jaasaska iyo waxyaabaha la xidhiidha hablahan cawradoodu ay muuqato ee mujtamacyada iyo dadka la hor keenaayo dhallinyarta iyo dadkaasi isgayaanka ah ee laysku dhex darayo dhaqan xumo fara badan baa walaalayaal jirta oo soo kordhay waxa walaalayaal aynu ognahay xarumo sheegta inay waxa weeyaan dhaqanka daryeelayaan iyo waxyaabaha laga qoray iyo waxyaabaha noocaas ah far weyn baa runtii aada iyo aada ugu godan dhibaatooyin badan ayaana waxa weeyaan markaa jira iyo qaylo badan oo xaggooda ka soo yeedhaysa walaalayaal dadku waa dad muslimiina dadku waa dad muslimiina dhaqankeennu waa diinta weeye waa nasiib darro dad aan muslimiinba ahayn oo gaalo ah weliba kuwa edabta daran ah in kolba inta la soo casuumo horteenna la keeno oo waxa weeyaan markaa ay dhici karayso ama ay u badan tahayba dhallinyar badan iyo da'yar badan inay ku dagsoomaan arrinta noocaas waxa weeye waa nasiib darro iyo guuldarro aada iyo aada u weyn waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagaga baqo wax alla wixii diinta khilaafsan ama ha noqdo dhaqan innagu aynu hore u lahayn oo caadooyinkeennii hore ee wakhtiyadii hore dadku ay isticmaali jireen dee wada sax may ahayn kuwa meelo kale laga soo dhoofinayo ee laynooga keenayo gaar ahaan wakhtigan imaka la joogo ee gaalnimadu faaftay ee camallada xunxumi faafeen macnii waxa weeye dhaqannadaa xunxun ee lasoo dhoofinayo ama kaa ha noqdee wixii sharciga khilaafsani waa mid waxa weeye marfuuda oo aan la oggolaan karin oo marnaba aan la qaadan karin weeye walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka hayna waafajiye eh waa inaynu aada iyo aada u dadaallo iska ogaano khataraha badan ee inagu xeeran wax allo waxaasoo fasaadi cidda uu ku soo socdaa waa dadkaa waxa weeyaan markaa bulshada aynu ka midka nahay intii ay gacanta ku dhigeen waabay ku guulaysteen inta kalena way ku soo socdaan oo way ku soo wajahan tahay qof kastana waxaa dhici karta in arrinta caynkaasi soo gaadho weliba meedhyaha iyo waxyaabahaasaa maanta aada la ysaga saameeyaa waa inaynu diinteenna ku dhegno ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dhaafo waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا ليال قالوا مركا أي فسهادين أيان ضدك مسلمين تأه الدين تودي أخلاق دودا أي قرم مرين أيان waxay adeegsadaan tabab fara badan waxaa ka mid a inay adeegsadaan dad iyaga waxa weeyaan la fikira ama ay wax ku shubteen oo dadka ay u adeegsadaan oo la sifada rasuulku sala allahu calayhi wasalama dadka qaar uu ku sifeeyey qowmun min jildatina wayatakallamuuna bialsinatina dad inala diira oo inala af ah oo inala waddan ah oo laga yaabo xataa inay nala hayb yihiin ayaa laynoo adeegsanayaa kuwaasaa wixii la doonaya in laynaga fushado laynoo soo dhex marinayaa kuwaasaa waxa weeye dhaqaale iyo wax fara badan lagu bixinayaa sidii waxyaabaha xunxun loo faafin lahaa weliba waxa dhacaysa inta ujeeddada la gaadhayo in wax markaa la soo dhowaynayo iyo wax kale la ysku barxo oo aan waxa weeye shar maxdi ah ama wax xun oo maxdiya marka hore aan laga wada dhigin walaalayaal arrimaha noocaasi ka hortag badan bay u baahan yihin waxaa nala gudboon kow diinteenna inaynu aqoon u yeelanno oo qofku hadduu diintiisa garanayo dee waxa weeyaan markaa sida loo weydaariyaa way adag tahay laba waxaa kaloo ay nala gudboon inaynu diinteenna ku dhegno oo si adag aynu u haysanno saddex waxaa kaloo ay nala gudboon inaynu diinteenna faafinno oo innaguna ducaadaynu noqonno dhammaanteen dadka diinta gaadhsiinaya qof walba qof bay isku xidhan yihiin qof bay waxa weeye isu furan yihiin qofku naftiisana ha ku dadaalo dadka wixii uu khayrka gaadhsiin karayana ha gaadhsiiyo gaalada iyo waxay wataana cadow ilaahay weeye ilaahay dartii waa inaynu markaa u nacno inaynu gaal ku kalsoonaanno ama ku niyad samaanno ama la xidhiidhkiisa iyo casuumistiisa iyo isku dhadhajintiisa wax wanaagsan loo arko arrintaasi walaalayaal mid fiican ma aha waa inaynu ogaanno inay diintayna seejinayaan kuwa wax fasahaadinayana ama kuwa mukhaadaraadka iyo maandooriyaha soo gelinaya ha noqdaan ama kuwa kale ee caqiidada iyo camalka fiican fasahaadinaya ha noqdaan waa inaynaan dhag u dhigin walaa tutiicuu amra almusrifiin aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun kuwa waa inaynaan dhag u dhigin dacwadooda qaadan baaqoodana waa inaynaan ajiibin dowladdana waxa waajib ku ah wax alla wixii dadka diintooda waxyeelaaya inay waxa weeyaan markaa la dagaalanto ay meesha ka saarto wixii dadka maalkooda waxyeelaaya inay meesha ka saarto waxaynu ognahay dadaalla ayaa jira maandooriyaha iyo waxyaabaha caynkaasa lagula dagaalamayo oo waa ogtiin madaxweynuhu inuu ciiddii ka hadlay ee guddina ay jirto aan filaya in loo magacaabay bilayskuna jananka iyo booliskuna aada arrintaa isaga xil saarayuu ugu mashquulsan yahay way ku mahadsan yihiin ee xilka u yaallaana intaa aada iyo aad buu uga culus yahay xarumahan xunxun ee dhaqanka xun lagu faafinayo eele dhaqankaa lagu daryeelayaa laakiin dhaqankaasi laga yaaba inuu yahay kii xumaa dhaqanka la daryeelayaa dhaqankii wanaagsanaana ka soo horjeeda in waxa weeye wax laga qabto tallaabo sharci ee laga qaado waajibaadka waxay ka mid tahay saaran dadka waxa weeye xukunka iyo talada haya innagana waxayna saaran inaynu isna ilaalinno wixii wanaagsanna aynu dowladda ku garab joogsanno oo aynu waxa weeye gacmaha isu qabsanno wixii xune aad aragto ee laamaha ammaanka iyo ciddii wax ka qaban karaysa gaadhsii ha aamusin oo xumaanta ha huursan had iyo jeer dee dadka arko oo meelaha ma garanaysaa markaa wixii xun ha huursanin waayo xumaantaa dhibaatada ka dhalanaysaa adigana way ku soo gaadhi doontaa dadkoo dhanna way gaadhi doontaa waxaan walaalayaal ku soo gebagabaynayaa daadkaa xumaantaa ee sida aynoogu soo rogmanaya haddaynu iska moosi weyno nicmooyin badan oo maanta aynu hayno waynu waayi doonaa nicmooyinka waxaa ka mid a islaamnimada waxaa ka mid a ammaanka ogaado ammaanku nicmo xoog lagu keena ma aha waa nicmo ilaahay bixiye subxaanahu wa tacaala ilaahii nicmadaa bixiye haddii laga cadhaysiiyo oo la raalli gelin waayo la ateeci waayana ogaada ilaahay subxaana wa tacaala uu qaadaya wuxuu inagu imtixaamayaa ammaan la-aan jaarkeenna iyo hareeraheenna aynu ku cibro qaadanno diinteenna iyo ammaankeenna iyo nicmooyinkeenna aynu ilaashanno dowlad iyo shicibba aynu isku tiirsanno baaqaasi aynu gaadhsiinno cid kastoo wax ka qaban karta oo waxa weeyaan markaa ay qusayso aynu gaadhsiinno ilaahay aynu u noqonno khayrka aynu isu sheegno haddii qofkii garanayay iska aamuso dadka qaarna xumaantuun iskaga jiraan intii kalena ay u aamusto waa ogtiin oo dhibaato dadka wada saamaysa ayaa ka imanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma ina nas'aluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma ina nas'aluka alhudaa allahuma aslixna allahuma aslixna اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار صلى الله على نبينا محمد